الله أكبر حطم حطم دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب هذا أوان زير الوسد في زمن مل النقيقة فمت يا ضفدع الشغب dalka masar ee waqooyiga qaaradda afrika waxaa ka jira mid ka mid ah nidaamyada riddada kuwooda ugu halisan waa kuwii ku dhiiraday inay noqdaan maamulkii ugu horreeyey carab ah ee aqoonsada kayaanka sahayanada ee xoogga ku haysta dhulka filistiin nidaamkan waxa uu ku canbaxay la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa wuxuuna in badan si gaara ay u bartilmaamaysanayeen culimmada oo indhaha u ah ummadda maamulkan waxaa mar weliba hoggaanka u hayay madaxweynayaal ku canbaxay islaam naceebka kuwaas oo midba midka ka dambeeyey uu kasii darnaa gaaladu waxay dalkan ka dhisteen ciidanka ugu awoodda badan afrika iyo guud ahaan waddamada carabta ujeeddadu ma ahan in dalkooda ay cadowga kaga difaacaan ee waa inay ilaaliyaan yahuudda qamciyaanna muslimiinta xukuumadda kaahira ayaa ah tallabaad ee dhaqaalaha ugu badan uu ku bixiyo maraykanka waxaana ka horreeya maamulka yuhuudda oo hela boqolkiiba konton iyo shan kaalmooyinka guud ee ay bixiso washington iyadoo arrimahaasi oo idil ay jiraan haddana muslimiintu kama quusan dalkan ugamana tanaasulin gaalada tan iyo markii ay dhacday khilaafadii islaamka waxaa jiray kacdoonno iyo baraarug islaami ah oo lagu doonayey in dalkan loogu soo celiyo gacanta muslimiinta waxaa dalka masar ka hanaqaaday jamacad islaami ah oo u istaagay la dagaalanka mujrimiinta dalkaasi maamulkiisa haysay iyagoona hadafka koowaad ka dhigtay beegsiga hoggaanka ugu sarreeya maamulka taas oo khalkhal ku keeni karta habsami u socodka shaqooyinkoodii ashahadladarnimada lixdii bishii oktoobar sannaddii kun sagaal boqol koob iyo siddeetankii kooxda jamaacatul islaamiya ayaa ku guulaysatay inay ikhtiyaal ku disho madaxweynihii saddexaad ee dalkaasi maxamed anwar saadaad oo isagu ahaa kan masar ka dhigay dowladdii ugu horreysay carab ah oo aqoonsata maamulka sahayanada ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta ee filistiin
xitaa haddii aan weynay hogaamiyaha waxaan ku dhawaaqaynaa inaan ku soconayno dhabbihiisa kana bayri doonin waddadiisa ayaan raaci doonnaa waddada dimuqraadiyadda iyo barwaaqada
markii lagu dhawaaqay ururka alqaacida sannaddii kun sagaal boqol siddeed iyo siddeetankii waxay iyaduna dadaal ku bixisay sidii maamulka masar loogu soo celin lahaa gacanta muslimiinta loona zuulin lahaa andimada kufriga ee muslimiinta madaxa uga taagan waxaana dhacay iskaashi dhex maray alqaacida iyo jamaacada islaamiga ee masar iyadoo la dejiyey qorshihii lagu khaarijin lahaa madaxweynihii afraad ee masar ninkii halaagsamay ee maxamed xusni mubaarag sheekh cali amiin arrushdi oo ku magac dheera abu cubaydat albinshiiri allah u naxariistee ayaa si dhow la socday howlgalkan waxaana fulintiisa loo xilsaaray koox ka socotay jamaacada islaamiga masar oo uu hogaaminayay abuxaasim dhanka alqaacidana waxaa ka socday rag uu ka mid ahaa axmed cabdalla oo haystay dhalashada jarmalka balse asal ahaan ka soo jeeday masar kaas oo markii dambe fuliyey camaliyaddii daarusalaam labada jaanibba waxay laba sano ka hor howlgalka iska xadiriyeen magaalada adisababa ee caasimadda waddanka etoobiya halkaas oo loo arkay inay tahay meesha ugu sahlan ee lagu khaarijin karo mubaarag waxay diyaariyeen camaliyadda oo la qorsheeyey in la fuliyo marka uu mubaarag adisababa u tago ka qaybgalka shirka midowda afrika oo halkaasi sannad kastaa lagu qabto caqabadda walaalaha la soo gudboonaatay ayaa ahayd in gudaha etoobiya ay ka heli waayeen hubkii ay u baahnaayeen oo ahaa qoryo ee kay ah iyo dhowr qadiifo r b g ah sheekh usaame binlaadin raximahullah ayaa markii dambe u ballan qaaday in arrinta hubka uu isagu qaadan doono wuxuuna u xil saaray sheekh abudalxa assuudaani raximahullah oo lagu amray inuu u safro magaalada adisababa qoraaga kitaabka shadaraad min taariikhi alqaacida sheekh hubeeb assuudaani ayaa tibaaxay in abudalxa uu sida ugu wanaagsan u gutay shaqadii loo xilsaaray hubkiina uu ku wareejiyey walaalihii howlgalka fulinayey camaliyadda waxaa la qorsheeyey inay ka koobnaato saddex qayb marka hore in tacshirad lagu furo kolonyada galbinaysa maxamed xusni mubaarag marka uu gaarigiisa isku dayo inuu ka baxsado goobtana lagu qarxiyo miino lagu sii diyaariyey waddada kadibna lagu garaaco dhowr gantaal oo r b g ah iyadoona kamiinka iyo miinadaba lagu diyaarinayo waddada uu mari doono qaybta u dhow howlka shirarka lagu qabanayo maalintay taariikhdu ahayd lix iyo labaatankii bishii julay sannaddii kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii ayaa diyaaraddii siday maxamed xusni mubaarag soocaga dhigatay garoonka magaalada adisababa halkaas oo uu ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaarihii halaagsamay ee etoobiya mille sanaawi kadibna waxaa uu dhaqaaqay dhanka iyo howlka shirarka meel u dhow madaarka waxaa diyaar ku ahaa mid ka mid ah walaalaha loo igmaday la socodka dhaqdhaqaaqa mubaarag marka uu soo dego kadib kaas oo sidoo kale loo xil saaray inuu sheedda kala socdo kolonyada galbinaysa mujrimkan laga soo bilaabo marka ay ka soo baxaan madaarka uuna xogta si toosa ugu gudbiyo walaalaha howlgalka fulinaya maadaama iyagu istidlaaca iyo ikhtiyaalka aysan isku qaban karin sababo la xidhiira sirdoonka xabashida etoobiya oo isku faafiyey waddada halbowlaha ee la qorsheeyey inay marto kolonyada galbinaysa mubaarag walaalihii howlgalka bilaabi lahaana waxay hubkooda ku dhexaysteen gaarigooda oo yilay waddada dambe waxayna isku diyaarinayeen in markay kolonyadu soo dhowaato ay waddada ku dhacaan sidaasina ay kaalintooda ku qaataan balse alle ayaa doonay in camaliyadda aysan u dhicin sidii loo qorsheeyey markii la gaaray laxdadii dhabbaha loo geli lahaa mubaarag waxaa baciladoobay mid ka mid ah gawaaridii walaalaha sida sheekh doctor ayman addawaahiri ku sheegay risaaladiisa fursaan taxta raayati nebiy sala allahu calayhi wasalam gaarigan oo ahaa mid cusub oo marka uun loo soo iibiyey in fashilka uusan ka imaan xagga gawaarida waxaa la socday raggii howlgalka bilaabi lahaa oo watay qoryaha boobayaasha markay xaaladdu halkaa marayso ayay walaaluhu go'aansadeen inuusan baaqan howlgalkan labada sano ay u jilba xirnaayeen hubkooda ayay garwaxsadeen markii ay waddada ku soo dhaceenna waxaa durbadiiba arkay ciidanka amniga xabashida etoobiya halkaas ayuuna dagaal ka bilowday waxyar kadibna waxaa ku soo biray ilaalada mubaarag sidaa oo ay tahayna walaaluhu waxay ku guulaysteen inay rasaas la dhacaan gaarigii uu saarnaa xusni mubaarag inkastoo isagu ka badbaaday mujaahidiintu waxay si toosa ula socdeen gaariga uu saarnaa madaxweynaha oo qayb ka ahaa saddex gaari oo ka koobnayd kolonyada oo midka koowaad uu la socday camir muuse oo markaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda masar halka midka dhexena uu la socday mubaarag ka dambena ay la socdeen ilaaladiisa gaarka ah israsaasayntu waxay ka dhacday meel madaarka u jirta laba boqol oo mitir waxaana halkaasi ku shahiiday qaar ka mid ah walaalihii loo xilsaaray howlgalka wejigiisa koowaad oo ay warbaahintu ku sheegeen inay ahaayeen laba mujaahid halka qaar kalena gacanta lagu dhigay waxaa sidoo kale halkaasi ku dhintay labo ka mid ah ciidanka amniga etoobiya intii ay israsaasayntu socotay mubaarag ayaa ku wareegay gaarigiisa aanay xabaddu karin oo uu horey u soo qaatay markii etoobiya ay ku wargelisay in waddankeeda oo dhan uu yaallo hal gaari oo nooca aan xabaddu karin ah midkaana uu u khaas yahay ra-iisul wasaarahooda mubaarag ma uusan sii wadan socodkiisii ahaa inuu aado xarunta shirka waxaana halkaasi ku baaqday howlgalka qaybtiisa labaad oo ahayd in mino lagu qarxiyo gaarigiisa taas oo lagu sii aasay waddada qaybta howlka aadda balse mubaarag ayaa gadaal u laabtay wuxuuna aaday dhanka iyo madaarka wuxuuna ku laabtay diyaaraddii keentay oo durbadiiba u duushay alqaahira والأعادي وسجل سجل بنار وحبر جسم العدو وكبر سيدي سمعت المنادي أقبل لطرد الأعادي أقبل وحرر بلادي فالكفر فيها ينادي أنتم تعالوا بنية فاليوم يوم المنية فاليوم يوم الجهاد maxamed xusni mubaarag ayaa ka baaqsaday ka qaybgalka shirka wuxuuna isagoo nafilcaari ah u cararay waddankiisa in badan oo ka mid ah mujaahidiintii ku qornayd camaliyaddaasi inqimaasiga ayaa iyagoo badqaba aaday dhanka iyo suudaan oo ay uga tallaabeen xuduudda berriga waxaana raggaasi qayb ka ahaa abuuxaasim amiirkii hogaaminayay majmuucadii ka socotay jamaacadda islaamiga ee masar iyo axmed cabdalla oo ahaa walaalkii fuliyey camaliyaddii daarisalaam kaasoo alle uu qoray in dhiiggiisa daahirka uu ku baabiyo saliibiinta maraykanka walaaluhu wakhti badan ma sii joogin suudaan waxayna u safreen iiraan oo ay uga sii gudbeen afghanistaan oo ay xuduudda berri ah wadaagaan dowladda masar waxay ka warheshay in walaalihii fuliyey howlgalkii lagu dili rabay mubaarag ay gudaha u galeen suudaan waxayna si been abuura xukuumadda khurtum ugu eedaysay inay gabbaad siinayso raggaasi iyadoo u maraysa waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay masar waxay suudaan ka dalbatay in loo soo gacan geliyo raggii weerarka geystay balse xukuumadda khurtuum ayaa si adag isaga fogaysay inay ku lug leedahay howlgalka waxayna sheegtay inaysan waxba ka ogayn in raggaasi ay joogaan waddankeeda wixii intaasi ka dambeeyey dowladda masar iyo madaxweynaheeda maxamed xusni mubaarag waxay bilaabeen inay cadaadiyaan suudaan iyagoo taageero u fidinaya mucaaradkii hubaysnaa ee dagaalka kula jiray khurtuum taas oo ka dhalatay in suudaan iyaduna ay waddankeeda u furto jihaadiyiintii masaarida ahaa oo in badan raadinayay meel ay ka soo abaabulaan weeraradooda ka dhanka ah xukuumadda qaahira mubaarag isaguna wuxuu qasrigiisa madaxtooyada markii ugu horraysay muddo lix sannadood ah ku qaabilay madaxweynihii hore ee suudaan axmed almirqani oo tan iyo markii uu talada ka tuuray albashiir sannaddii kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii magangelyo siyaasadeed ku joogay dalka masar libiya ayaa dhankeeda ku soo biirtay dagaalka ka dhanka ah suudaan sababo la xidhiira joogitaanka suudaan ee kooxihii islaamiga libiya daaqigii halaagsamay ee kadaafi wuxuu taageero isugu jirta mid ciidan iyo mid dhaqaale baa u bilaabay dhaqdhaqaaqii saliibiyiinta ee garang ee ka dagaalamayay koonfurta suudaan taageerada indhala-aanta ah ee masar u fidinaysay mucaaradka ayaa sare u qaaday xiisaddii u dhexaysay labada dal waxayna xaaladdu ku dhowaatay in labada dowladood ay dagaalamaan waxaana durbadiiba la arkay guluf ka socda xuduudda labada waddan xukuumadda kaahira ayaa ciidankeeda oo wata qalabkooda dagaalka soo dhoobtay xuduudda saddex xagalka ee xalaab iyo shalaatiin taas oo u muuqatay daandaansi iyo tallaabo suudaan loogu soo jiidayo saaxada dagaalka maadaama saddex xagalkan loo aqoonsaday caalami ahaan inuu yahay dhul aan cidina sheegan karin suudaan waxay dhankeeda halkaasi u dirtay milatarigeeda waxaana dhacay iskahorimaadyo khasaare geystay أكدت مصادر عسكرية مصرية اليوم أن سبعة عسكريين سودانيين على الأقل جرحوا وأصيب عدد من الجنود المصريين بجروح أيضا الوردي مصاري أه أيام أن تحقيجي إن أغيران تدوى عسكري السودانيين أه أي كلها وعمل يسيدو كلا ترو عسكر مصاري أه إسكهوري مالي هبين هوري عيد مدى السودان يقوم مصاري دا كل حمري منطقة دا حلاي أي حدود لو عيد مصاري دا أيا لغو قاضي هليكوبتر ملتري كواس ولنغي قيب تدريال كإسبتال militariga ee magaalada macaadi inkastoo aysan dhinacyadu war ka soo saarin haddana kormeerayaashu waxay rumaysan yihiin in dhacdadu ay ahayd midii ugu weyneyd marka loo eego dadka ku dhaawacmay
waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa suudaan u qabtay in saddex maalin ay ku soo wareejiyaan raggii isku dayay dilka xusni mubaarag haddii kale golahu uu qaadan doono qaraar ka dhan ah khurtuum sida uu dhigayo qodobka toddobaad kaas oo suudaan saari doona cadaadis hor leh masarna waxay go'aan ku gaartay in wakhtigaasi ay yeeriso seeriga dagaalka markii dambe walaalihii camiliyadda fuliyey oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan joogin suudaan ayna ku sugan yihiin waddanka afghanistaan taas ayaa keentay in waxa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ka baaqsado qaraarkiisa sida laga soo xigtay diblomaasiyiin iyo khubarada ka faalloota arrimaha afrika iskudaygan lagu dili rabay mubaarag waxa uu sidoo kale xumeeyey xidhiirka masar iyo qaaradda afrika wuxuuna waddada u xaray sannado badan oo dayac iyo ihmaalin uu soo wajahay cilaaqaadka labada dhinac iyadoona isbeddel weyn uu ku yimid mowqifka masar ee ku aadan qaaradda sidoo kale xukuumadda qaahira ayaa u yartay ergegeeda ku matalayay midowda afrika kaas oo la sheegay in muddo badan uu ka maqnaa fadhiyada ururka iskudaygan dil ayaa noqday midkii ugu caansanaa uguna halisanaa shantii iskudaydil ee uu la kulmay maxamed xusni mubaarag soddonkii sano ee uu talada hayay
عزما كعزمة حمزة وأسامة وابن الوليد والصبر والعزم القوي وسيلة النصر الأكيد واصلح بحبك للعلا فالكون يصغي للنشيد